weli wararka ukrain ayaynu ku jirnaaye qaar ka mid a soomaalida waxbarashada u jooga dalkaasi ayaa waxaa haysataa caqabad ku aadan sidii ay dalkaasi uga baxsan lahaayeen oo ay u gaari lahaayeen magaalooyinka kale cabdiraxmaan xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaysa ukrain ayaa sheegay in qaar ka mid a saaxiibadiis ay u suurto gashay inay u gudbaan dhinaca dalalka deriska ah sida poland hase aatee ay isaga caqabad taasi ka haysato isaga oo saaran tareena ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan waxaynu ugu horreyn weydiisay halka uu socdo
hadda tareenka waxaan usaaranahay meel baan inaan u baxsadaan rabay meeshiiba xoogaha isbedel ku yimi marka directionkala bedeli xaafadan ka imi ayaan doortay oo meel ternovil la yidhaaho sii socdaa waxaan ka imi liviv liviva hadda magaciisii tareen ka saaranahay ternovil aan u socdaa hadii la yidhaaho marka laviif maxaad usoo aaday naf baan waxaan ka jiray meel xuduud la yidhaaho meduka oo u dhexeysa ukraine iyo poland marka waxaan islahaa kolley meesha kasii gudub sahan aynu jirnaa jirtay oo meesha ka gudbay ilaa soddon iyo afar qofoodoo kale marka markay gudbeen anigon waxaan isiri kolley meesha waa laga baxsaday marka usii ama bax markaan tegay qola ciidanaana la wareegay oo nagu yiri xuduuda xaalkeeda dad badan baa buuxa marka xoogaa si loo yareeyo idinkuna waa inay halkan ku sugnaataan caawa iyo beri oo kale marka temperatuna aad buu u hooseeyey gabaadii waxaa mayna siin marka geeda hoostooda iyo meel iskaa xaalkay iska bariga dhexeeya iska fariisa yiraaheen haye marka qabowgii wixii aa loo adkeysan waayey ardadii aday waxa meesha joogaan waxaynu ku ahayn kaamkaas kaam ahaan uma dhisna laakiin xero ciidan waaye marka geedaha hoostooda fadhiistana yiraaheen ilaa saddex kunaan ahayn hindi isugu jira hindi bakistan iyo west africa iyo east africa somali adi ummadda yarna isugu jirtaynu ahayn marka meesha waxaa ku jira oo kale soomaali qaxooti u joogta iyo soomaali oo waxbarasho u joogtay adig kuwaa ka mid ahayd ani waxaan ka mid ahay kuwa waxbarasho u joogto inta shan sana camalaan joogaabo adi xoogaha arday yaraa baxsatay markii labaadna ani anaa ka mid ahaa dad ka baxsaday ilaa sideed qof aynu ahayn oo orodaa lagu baxsaday qofkay gaaraanna adi waxbay ku dhufanayeen laakiin markii labaadaan baxsadani oo dhankaayo xuduud usii tilaabay oo hal saaca loosii lugeynaayo meeshaad ka marka iyaga laga baxo ka sokay laakiin meeshaan
meeshaad ka baxsatay xaggee ahayd meeshaan ka baxsaday waxay ahayd meeshaan ciidanka uu hareereeyey ee dhexeen ardada intaa lagu haynayaa ilaa iyo xadka amarna soo siiyaan inuu dadka sii dayno laakiin waxay ku fiicnaayeen xoogaha waxay naxariis ku muujiyeen hablaha iyo iyo ciyaalka marka waxay dhaheen way bixi karaan laakiin xaggiina waa inay joogtaan ay yidhaaheen marka laba ruux oo isla socdoo kale walaalo ah hadday isla socdaan marka haddii walaashii la diro ilan waa haween markawaxay isdhihi karaan ruux wuxuu isdhihi karaa ilan walaashaa wixii ku dhacaayo ma ogin marka waa inay ka sawir haysaa marka xoogaa caqabad waa iska jirtay marka sida aawadeed ani xitaa aday magaciisa gablo laygu soo ammaansadoo layiri haye adaa ka war haya oo lagaga daray sida awadeed ba anigana anoo nafsadeyda u baqaya iyo iyagoo nafsadooda u baqaya u cararay marka markii dambe xagga iskumaanan haleelin iyaga horaa laga xareeyay hablaha iyo caruurta bisaa la gudinaya marka waxay dhaheen idinka iska laabta marka sida awadeed anagana wayn taagnayn ilaa iyo halka saac maanta subaxnimo markaasaa go-aansaday in meel wax kasoo socon uu yahay marka iska laabo meel kale ilan laba xad bay leedahay marka xadka kale ka wardoon sidada sidaas darteedaan liviv ka imi waayahay liviv aan ka waayahay cabdiraxmaan sidaasaan usii socdaa waaya cabdiraxmaan waxaad ii sheegtaa gabdhihii lagugu soo daray aawa iyagii iyagii qaar baa magaciisii gudbay gudaha u galeen qaar baa ilaa iyo toddoba camal laba isla soconay labadii isla soconay ilan iyaga kaamkaa la geliyey oo meeshii process oo exit lagu dhufan lahaa leen loo geliya qaar baa meesha hal baa meesha ku suuxday marka adi xoogaha xaaladdu iska cakrineed markii dambe adi laakiin telefoon markaa u diray hadda leenkaas way ku jirtaa marka exit loogu dhuftay sugaysay waayahay waxaad hadda ii sheegtaa meesha aad igala hadlayso aad bay u buuq badan taha waxaanad ii sheegtay inaad saaran tahay tareen tareenkaas yaa saaran
treenka waxaa saaran ummad isugu jirta afrikaan iyo cadaankaana u badan cadaankaan waddanka u dhashay kuwaasaa ilan raggooga iyo dumarkooga iyo duqoydooda kulli bay saaran yihiin marka magaciisii waxay usii socdaan meel bay qof kasta waa naflacaar marka xoogaha waxay naf ka raadinayaan wadamada deriska sida poland qaar baa hungary meelash meesha sii aadi rabo marka qaar baa romania xaggeeda marka dadba magaciisa taageedkiis meel buu u saaran yahay magaalada hadda aad joogto ee tareenka aad ka saaran tahay aad kasii baxayso ha
wax juga ama dhawaq rasaas oo laga maqlay ma jirtaa maya taa hadda ma jirto laakiin marba garoonkeeda waxa lagu dhuftay garoonkeeda ileen markii ay- ayaantii duqeynta bilaabanaysay ayaa garoonkeeda waxa lagu dhuftay maogii jug ma jirto laakiin wadooyinkii iska free styleka iska heedoo ruux walba mari jiray jackpointi baa yaala hadda markaan soo gelayo kale ilaa iyo dhowr jackpointi banaankeeda iyo gudaheedaba meel kasta jackpoint ayaa la caradii loorarkii ca- een, caro lagu shubay oo xoogaha difaac ahaan u dhigteena meesha yaalla xoogaha waxaa waaye cabsi cabsi ileen indhaha ku arkaysaaba haddaad xitaa ka warhayn markii aad aragto magaalada dhexdeeda damaashaad loo imaan jiray loorar ca- caro dhex yaallo calanna babanaayo cana- calanka calankan uu yahay calanka ukraine xiisad colada laga dareemaya qof walba marka aragtid qof walba waxa waaye qaar ruclaynaya qaar socdoobsiinaya maogii wax kasta waxay leeyihiin leen mar oon waqtiga tareenka iyo ku dhaafin een, kana sii kana sii anbabax intaad ka warqabto adiga een, dadkii soomaalida ee aad isla deganeedeen magaalada aad isla joogteen ama kuwii aad wax isla baranayseen ilaa hadda dad ay dhibaato soo gaartay oo aad maqashay ma jirtaa maya
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah ardayda wax ka baranaysay dalkaasi ukraine wuxuuna khadka telefoonka isagoo saaran eh, tareen ugu waramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud